fursadda in lay doorto ah inay aad iyo aad u badan tahan qaba sababtan u qaba waxay tahay dadka soomaaliyeed afartii sano aan la joogay niyad sami iyo dadaal badan iyo daacadnimaan kula joogay waxa aan maanta sheegayo oo fursada marna lix iyo labaatan sano gabadha soomaaliyeed ee baydhabo joogta ama garoowe joogta ama muxuu kismaayo joogta fursad uma ayna helin qofka siyaasadda ku matalaya inay doorato fursad uma ayna helin maanta inaan gaarsiinay oo hoggaankayga hoostiisa ay ku gaartay in ay qofka siyaasadda ku matalayo iyadu ay doorato gabar iyo wiil wixii u ahaanayaba oo ay soo dirsato oo halkan intuu yimaado siyaasadda qaran ee dalka la go'aaminaya iyo shuruucda qaranka loo dejinayaahi oo talo ku lahaadaahi waa wax aan isleeyaha dowladda maanta jirta ayaa suurtogelisay marka dadka soomaaliyeed niyadsamadii aan ula imiday iyo dadaalkii aan ula imiday iyo wixii aan qabtay oo dowladdaydu ay qabatay anugu aan madaxda u ahay ee maanta dalka ka dhaqan galay waa midaasaa midda waxaa intaas dheer dadka soomaaliyeed waxaan mar kala abuuray jawi ah dhaqankii dowladnimada casriga ah in la soo celiyo oo ah al laba mahmaaho caam ay leedaha mid waa qabyo ninkeedaa dhammaystira midda kalena waa xarig cawo ninkiisaa fura hawsha meel dhexay noo maraysaa fursad kaloon meel kaloo inta kasii fiican ku gaarsiina anana siiyaan leenahay laakiin go-aanka shacbiga iskale inay go-aan kastoo ay gaaraanna waa ixtiraamaya